wayba si habsame la hanhirimay maalintii saddexaad aqoon isweydaarsi hogaaminta walku oolka ee ka saabsanay taaseytio lanqobdi bahda cadaaladda iyo garsoorka soomaaliya dhammaan madaxda sare ee bahda cadaaladda ee dowladda lamadii heer iyo ku qaybgalay shirka madalla hogaaminta walku oolka ee bahda cadaaladda iyo garsoorka soomaaliya oo kismaayo kudhigi wasiirka wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda dowladda federaalk soomaaliya wasiir xasan macalin ee sheegay in bahda cadaaladda iyo unku mahadnagaayaan sidii un ku shaqeeya iniyo weelata hiigsi cad oo la ka hormariyo cadaaladda
bahda cadaaladdu sida la wada sheegay waxa ugu muhiimsana waxa waaye inay yeelato waxa la yidhaahdo common berbers ama ujeeddo ama gool na mideeya inay yeelato oon meel u wada soconnoon hiigsigeennu uu mid yahay oo hadafkeennu uu mid yahay qaabka wada shaqayntuna waxay caawinaysaa oon maalmahan oo dhan u fadhinayna waxay caawinaysaa arrintaas ayay xoojinaysaa marka runtii waxaa ii muuqday fifaalo qurxoon waxaa ii muuqda bah cadaaladeed oo runtii markii hore magacuun iska ahayd inay foomgarowday oo samaysantay ayaa ii muuqata gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka garyaqaan baashe yuusuf axmed yo sheegay in ujeedka us-eya in bulshada la deersiiye adeeg cadaaladeed oo hufan hogaaminta waxaynu ku sheegnay waa hanaan loogu talagalay in looga gudbo caqabado iyo dhibaatooyin taagan oo lagu xaliyo waxaa markaa madashaa halkan iyo doodahan looga golleeyahay caqabadaha tirada badan ee aynu ognahay ee dalkeenna ka jira ee cadaaladeenna ka jira ee shuruucdeenna ka jira ee garsoorkeenna haysta hogaamiyayaal ahaan sidee ayaynu halkaa uga qaadi karnaa oo aynu uga gudbi karnaa caqabadahaasi tirada badanayna haystaa oo aynu dadka uga saari karnaa ujeedka laga leeyahay kaas weeye markaa dabcan waxaynu u baahannahy markaa inaynu isku diyaarinno waynu ognahay caqabadaha tirada badanayna haysta waynu ognahay baahiyaheenna tirabeelka in xadidnaynee jira waynu ognahay dhaqaalaheenna iyo awooddeenna xadidan innagoo waxaasoo dhan maanka ku haynaa sideebay hoggaaminteennii iyo xilalka aynu fadhinaa inoogu kaalmayn kartaa intaa intaynu iswaafajinno inaynu dadka ka gudbinno maxadadda ayee halkaa la taagan yahay oo intaynu madowga ka gudbinno iftiinka cadaaladda aynu u tusi karna